raadiyo baydhabo waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo waqti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhabo isha wadhka
amiinfeyle dhugunsadayaal ha ka dhawaada warka hamiignima ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan aysiin ka dhugunsado doontaan waliba iyo shalayina dadkiin ku horeeyey ilaa ku musaafiriyey magaalada laascaanood ee gobolka sool oo magaalada baydhabo geeka hadeeri duqa magaalada muqdisho oo kormeeri wadada jasiira oo dhawaan reedhan dhisow laga sameeyi doona gudoomiye ciiro oo sheegay inay maalmaha dareeraya bilaawadu doonto doorashada golaha shacabka wafda ku dareera dowladda federaalk soomaaliya oo booqasho karooga dalka ruwanda madaxweyne ku-xigeenka puntland oo xaragga ku jari buunda ra-iisul wasaare roble oo guddiga doorashooyinka kula hadlay dardargelinta doorashada golaha ee gobolada ee gobolada waqooyi kulunlun ku hadlaya amniga oo geeka ku qabsoomay magaalada beledweyne akhbaaraadka banaankan waliba una siin kahayne maraykanka iyo taalibaan oo wadahadala tooseeya unfurmen geeka waayahay markale hamiin fayle dhugunsadayaal waa hamiignimo sabte axadnii hagala hayta taarikhdan iyo ka-eedanta sagaalka bilo tobnaad lamaduk iyo labaatii kowta intaas waliba ayuu haayana qodobada faahfaahintii oo warkaan uuna siin kahayna in isdaariya kolka dhow iyo oo faahfaahsan hamiin bayle dhugunsadayaal ka bilaabo waliba geeka maalin kureed markii guddi ku dareeray maamulka koonfur galbeed iyo deereeg magaalada gaalkacyo waliba meelaseti ee ku bilaabatay haqadowka dadkii ama qoysaskii maamulka somalilan iyo ha ku musaafiriyeen magaalada laascaanood ee gobolka sool faahfaahinta warkun waliba ninhaye cabdulaahi salaad aadam
waayahay ciidan mahadsinta maxmed cabdiraxmaan cali geeka magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba hadeerey qoysas diyaaro wada qoysas deerayan labaatiiyo kow qof xaanaso welibana iska jara toddobaati iyo siyeed qof oo weliba sawiin lahan ka dhawaayay magaalada baydhabo ee gobolka baay qoysaskan diyaaradda waliba ay ku qaaday magaalada gaalkacyo ee puntland meelasay oo weliba sagootin qurux badan markaasi lahan ka suubiy walibana markaasi garoonka diyaaradaha gaalkacyo ha ku qaaday ama ha ka sagootiyey wafdigan guddigii wasiir heer wasiiraha ay dhowaan magacaabay maamulka koonfur galbeed madaxweyne laftagareen iyo weliba maamulka puntland oo markaasi inkureyta wasiirada haweenka maamulka puntland sida xooga una xilniyo sheegahayan dadkan barakiciyaasha weliba lahakubarakii deegaanada maamulka somalilan baydhabo geeka markii ha kuwajahanayeen maamulka somalilan waliba qoysaskaasay hankadeeqay lacago weliba markaasay safar salaame ee hanas o weliba maamulka somalilan usan qorshayni markaasay dadka weliba muddo toddobaad iyo markaasay galanto ka haayeen saasaatowni iyo markaasay deegaanadii ka sugnaayeen iyo kufarxiinan maamulka ismagacaaway madaxweynaha koonfur galbeed guddiga ismagacaaway oo ka koobanayay shanti wasiir oo uusan korayay wasiirka arrimaha gudaha maamulka iyo wasiirka gaadiidka duulista iyo howada xasan xuseen elay wasiirka qorsheynta axmed midoobe nuunow wasiirka caafimaadka waa maxmed jiidow iyo wasiirka gargaarka cabdinaasir cabdi aruush yaa ku shaqeeyay in markaasi dadkan geeka suwiin markaasi lahan ka dhawaayay magaalada baydhabo ee gobolka baay tan waliba inagadaas diyaarada inka horeyti oo wada qoysas labaatan iyo kow qoyska kooban oo markaas geeka baydhabo hadeerta maxamed walibana dadkan garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee gobolka bay shaati gaduud international airport siwiin oo qurux badan han ka dhawaayay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed boqolaal dadweyne oyoona markaasi amariyay garoonka diyaaradaha haanase weliba farxad iyo reynreen iyo weliba ismarxabeen ha ka dhawaayay dadka walaaloosha ee weliba muddo toddobaad ee ka hayranaayay maamulka puntland ee gaar ahaan gaalkacyo weliba markaasi ka suganayeen tan iyo markilaha ku musaafuriyey deegaanada maamulkaasi somalilan
cabdulaahi gureed markii laha ku dhawaayay ee magaalada baydhabo dadkan laha ku musaafiriyay magaalada laascaanood ee somalilan maamulka koonfur galbeed inteeyo angalbiyan dadkaasi t elid iyo tageeka magaalada baydhabo iyo kudegan maxmed sida ooga qunaxalinayo sheegahayan dadkan qoysaskan weliba geeka ka degida magaalada baydhabo ee gobolka baay soo dhaweynta quruxda banaay lansuubi kureed weliba langalbiyey goob oo weliba horeelanka astayini markaasi laha ka dhawaaya oo markaasi reedandijinlanka suubay si kumeel gaar ahaan ee maamulku soo qorsheeyay welibana qoysaskan iyo markaasi lanfadiyey girgaar bani-aadanimo oo lexaad leh walyaabah iyo cunu lahaayeen raashinsha iyo weliba boosaska iyo jiifada lahaayeen kolhor ilo ku fikri welibana arintan qoyase guddigii maamulka uusa magacaabay gaar ahaan baydhabo hadii dadkan lahaga dhawaayay weliba gudoomiyaha degmada xasan macalin axmed beykole usiina maalmo ku hor magacaabay guddi oo weliba markaasay ku shaqeey doona sidii dadkan reedejin deegaanada iyo nafsanibeed ayoon ka noloda lahaayeen soo dhaweyntiina loonku qayb qaadada lahaay markaas magacaabay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo geeka waliba amrayna mas-uuliyiin shal duwan oo ku tirsan hogaanka maamulka koonfur galbeed iyo bulshada qaybasha shal duwan haana si uu weliba soo dhaweynta quruxda badan aitdiranitin sameeyay dadkaasi ilaa iyo haddana maxmedow waliba lagu dareemahaya guud ahaan magaalada soo dhaweyntaasi dad kalen sameeyay dhinaga kale markaynu fiirina baraha bulshada weliba isla qobsaday sawirada dadkan oo weliba somalilan kubaraka ayeen laascaanood markii hor ku tabaayeen gaalka ayo weliba wafuudo maamulka koonfur galbeed madaxweynaha hilsaari hasugotiyayeen iyo tan iyo markiiba magaalada ka degeen sawiradii lagu qaaday iyo baraha bulshada isla qobsadeen welibana ilaa iyo hadda markaasay lan ogayne maamulka koonfur galbeed siduusan wajaha doona hantadii dadkan reer koonfur galbeed yaale deegaanadaasi somalilan ay weliba muddo afartan sano ku badanyo markaasi hatacabadaayeen guddiga madaxweynaha magacaabay ilaahi hadda weliba iyo markaas ka guuleysadana inta diyaaradda inkoratiyo hadejiyan baydhabo oo toosaan kubadda gaalkacya maalmaha socdan weliba lafalaha inay diyaaradooyin kale markaasay rakaabo wada haka degi doonaan baydhabo guddigan weliba ka sugan yahay ilaahi hadda puntland gaar ahaan gaalkacya ka sugan yihin welibana meelan roogana xaqiiqa raadin iyo sidii reedan jidjinlanka suubi lahay dadka reer koonfur galbeed ah kujeeda oo weliba maamulka somalilan habarka iyo puntland ka suganaya toddobaadkii laha dhaafi aad aadaan umahadsanta cabdulaahi ee weliba yar sii raasiyey weliba deeqda dadkaasaytinka deeqay maamul goboleedka puntland ee meele cabdulaahi isku eri somalilan ee weliba deeqda sayti hasiiday maamul goboleedka puntland siiyo sahayoon kuweeldhadaan dhinac kaleed gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ee weliba geeka kormeeray wadada jaziira ee dhawaan maamulka gobolka banaadir ka bilaabo doonaan mashruuc leedan dhissowlan ka sameey doona wadada sayti oo halbowlan ah inis dareerowka baawarti iyo dadweynaha gudoomiyaha ooyo wehelyaayang mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa la kulameen injineerada dhismaha eena jidkaasayty ka howland waana hanasayty oo duqu magaalada muqdisho iyo insharaxeen hanaanka dhismaha wadada sayty ee seedasa deegaanka jaziira maamulka gobolka banaadir ayaa ka howland dadaalada reedan hawaayo kalanka sameeyo wadooyinka caasimada muqdisho dhinihi kaleed gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciiro iyo weliba uusi la hadlay yaa ku hadal yaro doorashooyinka dalka gaar ahaan tangulaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo weli dalkan ku bilaabana gudoomiye maxamed ciiro oo waraysi siiyay laantaaf soomaaliga ee v o eda mar hor uusa sheegay inay maamulada qaar iyo weli han dhammaystirna doorashada kuraasta aqalka sare iyo ka hirsanyeen maamulka maamulada galmudug iyo jubbaland waaniyo raje inay la dhammaystira weliba uuse sheegaya gudoomiye ciiro inay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee bilaawada doonta maalamo hadararang islamarkaas aytin iyo rajo fayla ku qabaan doorashadan iniya kadhiyada konton maalmood gudaajo eena kontonkii maalmood ee lanqobadii soo kaleed guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa tilmaameen in xubnaha guddiga iyo wadan howlo badan oo ka eedan diyaargarowga doorashada golaha shacabka qoliban iyo xuseen inay wadaan shaqooyinkii laka dardargeli lahaa doorashada sayti cndda gudoomiye ciirooya waliba uu saadkaya in toddobaadkan la xareey doona guddiyadanka horeeyay ah xulo weergooyinka islamarkaa saytina dhowaan la gudagala doona doorashada aqalka hoose inka dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciroya waliba uuse sheegay in khilaafyada siyaasadeed iyo ku qayb ku yiin waxyaabaha sheenay in reedan dhida doorashada balse laku gudubi doona dhini kaleed weefdu ku dareera dowladda federaalk soomaaliya uu soo gaamiyey agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane axmed nuur yuusuf iyo booqasho karugaan magaalada kigaali ee caasimada dalka ruwanda ujeedka safar ayaa weliba useeya xoojinta wadashaqeynta hay-adaha ku shaqeeya arrimaha deegaanka dalka ruwanda iyo sidii dowladda soomaaliya iyo khibradan ku helo lahayd habka maareynta qashinka iyo hirgelinta shuruucda deegaanka maadaama agaasinka deegaanka agaasinka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo kahowlanying hasaarowka siyaasad qaran ee maareynta qashinka dalka ee somalia national west management policy wafduun iyo kulamo shalduun iyo laqaadeg madax iyo khubaro ku dareerta wasaaradaha hay-adaha dowladda ruwanda eena ku shaqeeya arrimaha deegaanka iyo dowladda hoose ee caasimada kigali ee dalka ruwanda waliba nuus wafduun warbixino ku saabsan sidii an shaqeeyan wasaarada sidii an shaqeysaro wasaaradda ku dhugun sidana khabiiro ku dareeran wasaaradda sayti oo sidoo kalena wafdigaya waliba iyo la kulmeen hay-adda ruwanda ee green fund hay-adda maareynta deegaanka ee dalka ruwanda rema iyo oona hambandhigin qaabka wadashaqeynta iyo hay-adaha sayti iyo halmeeliyo waxaa ku bilaabeen ilaalinta badqabka deegaanka iyo meeliyo eena sidiya soomaaliya casharan ku qaadada korta soo kaleed agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka ayaa la kulmi dhigdhiy agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka dalka ruwanda iyoona kuwad hadleen xoojinta xiriirka lamaada lamaada hay-adood iyo sidii lamaada dhinayo caqabadaha ku jarayo guulilan ku diiri lahaayey ugu dambeyntii wafdigayaa waliba iyo casho sharaf an sameeyey mas-uuliyiin ku dareeran hay-adaha iskaashiga ee hay-adda iskaashiga caalamiga ee ruwanda oo ku tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka city oona kuwada hadleen xoojinta xiriirka wadashaqeynta arrimaha deegaanka ee ku dhexeeya lamada dal iyo in laku shaqeeya kulamo ee kulamada xiga oo heshiisiis afgarad ee la deeri doona dhini kaleed kusimaha madaxweynaha waana ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi karaash iyo waliba axmed cilmi cismaan karaash eroya waliba geeka xaraga ku jaray buundo cusub oo laku hirgeliyay magaalada garowe buundadan uus madaxweyne ku-xigeenka xaraga ku jaraya waliba dhistay dowladda hoose ee degmada garowe oo kaaladaasa shirkadaha wadaniga waliban iyo nagadaasa tilamaad ee garowe iyo weeldhata iyo oona fududeey doonta in isdareerowka caasimada iyo saxmadda wadooyinka kale ee magaalada kusimaha madaxweynaha puntland waane madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka sayti axmed karashiya waliba uus munaasabadan kugu heliyayeen wasiire ee wasiirada wasaaradaha ee howlaha guud arrimaha gudaha deegaanka taliyaha ciidamada booliska duqa magaalada garowe iyo saraakiil madaxtooyada ku tirsan dhini kaleed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa geeko sabtay kulan la qaaday gudiga guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan ra-iisul wasaare rooble ayaa weliba marka hore guddiyada kula hadlay diyaargarowga ka eedan qabsoomidda doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee maalmoha dareerti ee bilaawda doonta soo kaleed maxamed xuseen rooble waa ra-iisul wasaaraha dalka ayaa warbixin ku dhugan sidii guddiyada doorashooyinka taasayta oo ku saabsan meeliya marahayta howlaha diyaargarowowka doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo kamidtalow somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddiyadanka la dardaaramay inay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka walibaana kulunka goobjoog ku hayay senatarka dooran ee cabdixaashi cabdilaahi ee kujeeda gobolada waqooyi ee somalilan si kastaba haatoo maamulada jubbaland iyo galmudug yaa weli aan dhammaystirna doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya miila maamulada puntland koonfur galbeed iyo hirshabelle iyo gobolada waqooyi iyo ha dhammaystiran doorashada aqalka sare dhini kaleed kulunlun ku hadlaya amniga gobolka hiiraanya weliba geeko sabtay uuse ku qabsoomay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka sayti kulunku uuse shir gudoomiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa weliba diiradda laka saaray sugidda amniga deegaanada gobolka hiiraan iyo kan amniga magaalada beledweyne ooya ku dhiyaasa doorashada xildhibaanada golaha shacabka maamulka sayti oyo onero maalmaha dareertiya bilaawada doonta soo kaleed kulankun ayaa waliba lanku hadlay sidii laamaha amniga maamulka gobolka walanku qabad lahaayeen colaad beeleedyada ha ku cusboonaaday deegaanada hooseedo magaalada beledweyne oon dhexeeya maleeshiya beeleeda gudoomiye cali jeyti cismaan ayaa waliba antiisu dareeri kulanka saraakiil ciidamada dowladda federaalka ku dhuwansaday warbixino ka eedan howlaha laka xaqiijiyo amniga iyo kaalinta maamulka ka eedan howlahunha dareera anka dambeyntii cali jeyti ayaa laamaha amniga beledweyne faray inay dardargeliyaan xaqiijinta amniga maadaama magaalada saytiya ku midata magaalooyinka lan astay inay ku dhida doorashada baarlamaanka federaalk soomaaliya dhugunsadayaal weliba aysan dhugunsa haytana warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ah qeybaji inka dambeeyay isla deernay hatana akhbaaraadka banaanka saraakiil sarsare oo maraykan ayaa weliba iyo wadahadal toos ayaa lagu heldhadanay sabtada ngeeka ee wakiilada taalibaan ee ahaay talada dalka afghanistan markii inkuhorey titan iyo markii maraykanka usukubahay dalkaasi saraakiil un ku tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa weliba ayo sheegayn in mifdiga maraykanka ah iyo sabtada iyo axada kulo kulama doonaan magaalada dooxa ee dalka qatar wakiilo sarsare oo ku tirsan ururka taalibaan wakaalada wararka ee reuters oo markii hore weriyadii wadahadaladan ayaa sheegtay inay wafdiga maraykanka iyo nagada iyo kumid nagada doonaan saraakiil ku tirsan waaxda arrimaha dibadda iyo hay-adda u s aid iyo bahda sirdoonka maraykanka suhayl shahiin oo ee sarkaal sare oo ku tirsan taalibaan iyo warbaahintan xaqiijiyay inay hogaamiyayaal iyo maraykanka dooxa kula kulma doonaan sabtada iyo axadda shahiin ee weliba uu safidhigaya magaalada dowxa welibana wakiilada kooxda taalibaan ee qaram welibana isku mid ero wakiilada kooxda taalibaan ee qaramada midoobey jimaadiya taalibaan weliba ayaa ka dhawaaqday inay wasiir iyo arrimaha dibadda amiir ee khaatim mutaqi useeyo uga heliyayaan dhowr sarkaal oo sarsariy oo ka dhoofeen kaabul iyo oona kasii jeedaan dowxa ee dalka qatar afhayeen hadalay wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan oo la erow cabdulqaha ee cabdulqahaar balkhi ayaa weliba bartis twitter kusoo ka qoray mifdihan weliba kula hadala doonaan madaxda qatar iyo sidoo kale weliba iyo kula hadala doonaan madaxda qarar iyo qatar iyo sidoo kaleed wakiilo ku dareera dalal kale xaalada siyaasadeed iyo xiriirka hadda jira kulankun ayaa weliba usanagday kiinka horeeyay oo foolka fool ah iyo iyo iyo useero kulankun ayaa weliba usanagday kiinka horeeyay oo foolka fool ah waana eh kulan heer geysaraya tan iyo markii maraykanka ciidamada iskulabahaya afghanistan dabayaaqadii bilii agost islamarkaasaytina taalibaan iyo qoobsatay xukunka dalkaasayti dhugunsadayaal warkii hamiignimiyaantan inka dhan warka waliba ah saare waana siinla socosyaan oo maxamiyareed dhinaga farsamada nuur kalsooni yahay warkun warlamadantan reedanku kulamaan nabaday